SBS Audio is supported by advertising.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali
weli waxaa xanuun covid 19ka uu aad u xawli uga socdaa gobolka new south wales soomaalida degan ayaa la sheegay in qaar ka mid ah xanuunka uu ku dhacay maxamed eh, garabey waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada degan khadka telefoonka ee magaalada sydney ayaan ku weydiiyey bal xaaladda covid 19ka iyo jaaliyadda soomaalida waxaanu yidhi
Ee, marka hore waa ku salaamaya walaalkay xasan iyo dhammaan inta kula daadiheyeyso idaacadda s b s oo aad u adeegeysiin waanu ku mahadsantihiin communitiga soomaaliga khaasatan australia Ee, waa run waa covid nineteen waa si ba-an ayuu maaragtay ummadda u saameeyey khaasatan waqtiyadii ugu dambeeyey wuxuu ah, soo gaaray sida maqaalka sida la ii sheegay dhammaan dhammaan dad badan aan teleefon kula hadlay ee, com- ee, sa- com- Somali community-ga New South Wales degan marka alxamdulilah wax hadda dhib hoo sidaas oo kale ma jiro aduun quarantine inay galeen oo ay arrimahaas maaragtay la tacaamulayaan oo ay eh, inta tabartooda dadaalayaan oo ay u nugul yihiin dhammaan awaamirta kasoo baxayso madaxda New South Wales ee ku tacalluq sida dadku ay ula macaamulayaan cudurkan halista oo viruska ah oo global ah oo saameyn ku yeeshay eh, noloshii ee qoyskii shaqooyinkii ganacsigii wixii oo dhan marka waa arrin ka jirto waa saytan new south waleska waa gartay Eh, maxamedow tallaalku aada buu uga socdaa gobolka Eh, dadka tallaalka koowaad qaatay siddeetan eh, boqolkiiba kor bay u dhaafeen Eh, waa gobolka hadda ugu horeeya waddanka oo dhan marka la fiiriyo Eh, soomaalida intaad ka og tahay eh, tallaalka eh, ma la qaataa mise weli waxaa jira dad eh, ka cagajiidaya sida hadda igu maqaal ah oo markii aan wareysay ama aan dadka asxaabta iyo walaalahan la hadlay waxay ii sheegeen dhammaan inay qaateen oo la socotaan umalaynaa primeerka new south wales wuxuu yiri oo haddii aan gaarno eh, raydka ama raqamka maaragtay boqolkiiba siddeetan oo si buuxda u qaata vaccinationka waxay noqonaysaa in la furo caalamka iyo safarada iyo marka haddaan soomaalilahna waa ogtaa dhammaan waxaynu jecelnay inaan safarno marka taa way dhiirigelinaysa mujtamacay dhiirigelinaysa marka waxay bilaabeen dadku inay istilaalaan anigoo kula hadla xitaa si oo fuli ah ayaan u qaatay oo oo vaccinated aan u ahay labadiga waan qaatay dooskii koowaad iyo kii labaadba marka inta aan ka warhayo way jireen dad ilaa iyo xoogaa ka cadajiiday bal xaaladdu siday noqonayso inay ogaadaan laakiin aakhirkii waxay kusoo biishoobatay inay aqbalaan oo marka alxamdulilah marka sidaan ka warhayo dadku waa idil waxay ku dadaalayaan inay qaataan ma garan waa gartay Eh, ma- maxamedow marka dadka matalan eh, xanuunadu eh, faamilo badan buu ku dhacaa baa la yiri dad badan oo soomaaliyaha covid 19ku ku dhacay dadku dabcan afar iyo toban beri markay guryaha joogaan eh, taageero dheeraaday u baahan yihiin cuntooyin bay u baahan yihiin ma laga warqabaa dadkaas eh, sida baahidooda loo haqabtiro ma jiraan xubno jaaliyadda ka mid oo matalan dadka caawiya iyo meelaha ay soo wici karaan ama markay noqoto turjubaano maaragta dadku markay u baahdaan ay heli karaan si ay ula hadlaan hay-adihii dowladda si inta aan ka warhayo waxaa jirta markii dadku uu ku dhaco ley waa dhaqan soomaalida waad og tahay oo inay isgarabsadaan oo ay istaakuleeyaan oo ay isla shaqeeyaan waa wax dhaqana ay leeyihiin marka eh, sabayaduna ama meelaha la kala degan way kala fog yihiin Eh, new south wales qaasatan waad ogtahay waxay ka badan five kilometr waxyaabaha iyo qofku markuu baxayo waxaa loo baahan yahay inuu ay necessary ay tahay inuu aado waxyaabaha qaarkood meelaha qaarkoodna ma kusoo dhaweynayan haddii aadan maxaa la yidhaha aadan soo marin ah, check up oo aadan haysan eh, inaad burbiyo mujada aad bad qabtid oo aadan cudur covid koona kugu dhicin marka sida aan ka warhayo waxaan dhowr jeer la ii sheegay dadku markaan la hadlo amaan waco in dadka walaalaha soomaalida ee jiiraanka ah inay raashinka u geeyaan inay ka waraan waayo qofkii looma tegi karo mana la ziyaaran karo sababtaa qofku waa waqtiyada hore si aad la socotay dhaqanka soomaalida wuxuu ahayd sunnada soomaalidana ay ahayd dhaqankooda diintoodana ay ahayd in lasoo ziyaarto hadda lama tegi karo marka qofku markay u tegaan raashinka ay ugeyaan marka way u sheegaan banaanka ay u dhigaan dadku yimaadeen way qaataan marka aad ay isu taaqleeyaan inta aan ka warhayo waana arrin wanaagsan ma garan waa gartay Eh, maxamedow eh, xaafadaha soomaalidu ay degan tahay ama ku badan yihiinoo lakemba ay ka mid tahay oban ay ka mid tahay maryland gilford bankstown ah, xaafadahaasoo dhan waa xaafadaha xanuunka ugu darnaa bilihii u dambeeyey bandowyo gaara lagu soo rogay inkastoo hadda la qaaday bandoowyadaas ma la dareemayay bulshaduse ma dareemaysay in iyaga si gaara ay ka duwan yihiin magaalo weynta sidni inteeda kale runtii waxaa jira dareen hoose oo ay qabaan khaasatan dadka degan westiga sidni micnaha inaanan maaragtay dareenka uu yahay xoogaa sidii dareenkaas uu yahay inaan si isula mid ah aan loola tacaamulin waayo sidaas la socotid daraad waxaa dhacay dad maaragtay community kale ah oo anaga soomaalian ahayn oo duugis ka qayb galaya marka sidaas daraadeed maaragta arrimahaas xoogaa booliiskii ay maaragtay ishareen iyadoo ay isla waktigaani ay waad la socotaa maaragtay sida meelo kamid ah oo ay loo damaashaa tegaya xeebaha iyo kulle iyo ayadoon la dhowrayn wax sidaas social distance ama san ku maqlaya maaragtay maskigi iyo wixii oo dhan marka mana ahan wax arrintaa qarsoon oo meerada markaa fiirsa ama cumberland ha naqatid ama blacktown ha naqatid ama contemporary iyo dhammaan way ka wada hadleen in dareenkaas oo jiro marka waana laysku waafaqay inaanan la abuurin dareenkaas oo ay magaaladu ay kala qaybsan tahay marka laguna dadaalo in laga fogaado wax allaale wixii ummadda keenaya kala fogaan annahu new south wales waa mid wixii sidna deganna waa mid marka laakiin inuu dareenkaa jiro oo dadku qaarkiis markay ka hadlayaan waa wax jiro ma garat waa gartay guud ahaan xanuunkan waqti badan buu soo socday hadda bishii saddexaad ama afraad bay sydney ku jirtaa xanibaadahan maxaa laga bartaad is leedahay maxayse dadku filayaan markii la khafiifiyo inay isbedelaan marka aada fiirisid mas-uuliyiinta new south wales waxay ku bilaabeen aragti ah ama istraatiijiya inay la dagaalamaan oo ay baabiyaan marka mayna dhicin waxay hadda xoogga saareen in la tallaalo dadka dhammaan wixii ka sarreeya lix iyo toban iyadoo hadda qorshahan uu yahay wixii ka hooseeyo marka sababtu waa maxay qorshihii ahaa inay la dagaalamaan oo ay hadda iyo jeer mujtamac u sheegaan waxay noqotay in numberkii oo around iska noqdo maaragtay hadda waa kun iyo iyo wuxuu u dhexeeya maxay laba boqol kun iyo saddex boqol marka marka si loo eegana maxaa la yidhaha eeday ma aha mid aad u fidayo laakiin around meelahaas ayuu ku wareegayaa marka mas-uuliyiinta hadda xoog waxay saareen tallaal inuu dhaco oo aan laga fikirin micnaha in waktiga lagu lumiyo maaragta in la baabi'iyo waayo waxaa loo waxay dareemeen inay wax sii socon kara inay yihiin oo aan xataa xog dhammaystiran aan lahaynin marka haddana waxaad markaa fiirsa dadku dhimashadu waxay u badan dadka agka ah ama dadka aad maaragtay da'da ah weliba cudurro kale maaragtay oo dheeri ah oo ay jiraan marka taana micnaha ma ahan in la yiraahdo dadka waa ayaa dad yaryar ayaa hadda soo gala nambarada marka la fiiriyo oo da'dooda yarta ay dhibaatooyinka ay soo gaareen marka waxa waaye cudurrada markii loo eego waa halis waa viruska halis waaye marka waa hadda si fiican ayaa loo ogaaday inuu khatar ku yahay mujtamaca iyo saameyntiisa weliba qofku haddii uunan arrimaha iyo waanooyinka mas-uuliyiinta madaxda new south wales uunan u dhaganuglayn oona si fiican ula socon wuxuu halis ku yahay ma aha keliga xataa dadka uu la nool yahay faamilkii asxaabtii oo dhan kulli marka hadda dareenkaas waa dareen jiro oo si wanaagsan arrimaha loo maaraynayo ma garat waa garta ugu dambeynta marka weli dadka aan istallaalin ee laga yaaba inay ama sugayaan ama weli ay ka cagijiidayaan maxaad ku dhihi lahayd ugu dambeyn runtii waxaan kula talinayaa dhammaan khaasatan somaali community waxaan kula talinayaa inay ku dadaalaan oo ay istalaalaan waayo hadda markaa fiili statistically numberka oo hadda dadka dhimanaya iyo kulli iyo dadka maaragtay hospitaalada ku jiro waxay u badan yihiin dadka aanan tallaalnayn marka qof weli waktigiisa ma dhaafayo laakiin waxaa la yidhaha hala dadaalo marka waxaan ku waani lahay in dadku laisku dhiirigeliyo talaalkan la qaato lana dhegeysado maaragtay waanooyinka iyo talooyinka kasoo baxayo mas-uuliyiinta madaxda state levelka ahaada micnaha iyo territoriga dhammaan waddanka idilba waxaan u jeedinaya soomaalida meel kasta ay joogaan inay arrimaha ay si wanaagsan ula socdaan ee awaamiirta u hoggaansanaadaan kaasina waxa uu ahaa maxamed maxamuud cali garabey oo khadka telefoonka ee magaalada sydney iigu waramayey
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dbcom dbcu xariijin soomaali